waa waxa weeye waa nasiib darro weyn oo aan loo fadhin oo fashilaad ah oo sistamkii dowladnimo from heer gobol ilaa heer qaran ay fashilaad tahay arrintaas shacbiga soomaaliyeed waxa weeye waa ka cadhaysan yihiin barlamaanku waa ka cadhaysan yahay nimankii madaxda noo ahaa oo aannu u idmannay inay dalkan maamulaan oo kuraasta lagu fadhiisiiyey oo xuquuqda gaarka alla siiyey ama heer gobol ha noqdeen ama heer dowladeed ha noqdeen dowladda ha noqdeene xilkoodii waa ka bixi waayeen waannuna la xisaabtamaynaa sababta keentay toddoba maalmood in loo fadhiyo shir oo madaxweynihii ra'iisul wasaarihii iyo shantii madaxweyne goboleed ay joogaan oo ilaa hadda ay fashil tahay waxa laga sugayaa oo kale maxay yihiin ii sheeg adaanku weydiinaya hadday ku heshiin waayeen dalkan inay maamulaan oo dhibaatada dadkan ka saaraan oo ummadda soomaaliyeed oo madaxda looga dhigay u hiiliyaan maxaannu ku hallaynaynaa ma ii sheegi kartaa waxa weeye arrintaasi waa arrin laga dabaaktami doono shacbiga soomaaliyeedna waa ugu baaqaynaa inay ka dabaaktamaan mana daynayno waana la xisaabtamaynaa
ma doonaysaa inaad ku becgeysato alaabtaada suuqa caalamiga ee iibka dhatcom oo ah suuq casriya oo la saanqaadaya suuqyada caalamiga ee dunida oo laga hirgeliyey soomaaliya markii ugu horraysay ku soo bandhiga alaabtaada amaba ku becgeyso iyadoo suuqan aad ka heli kartaan alaabooyinka rakhiiska ahi ee xaraashka sida dawada bidaarta dawada cayilka web designing mobail labtob alaabguri kashbak lacag soo celinta iyo guryo ijaara dadka xubnaha joogtada ka ahi suuqan waxay heli karaan mar weliba fursad tijaabo nasiibkaaga ahi oo aad ku guulaysan karto labtob mobayl dhammaan waxyaabahaas aannu soo sheegnay iyo kuwo badan waxaad ugu hagaagi kartaa adigoo booqda bogga internetka ee suuqa iibka oo ah iibka dot com